Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland oo ka duuleysa sidii bulshada magaalada Kismaayo ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah ayaa xoogga saartay sidii loo soo gabagabayn lahaa mashruuca biyogelinta deegaanka Yontoy kaas oo saameyn ay kasoo gaartay fatahaadii El Niino ee ka dhacday deegaanada waqooyiga Kismaayo iyadoona dib loo bilaabay dayactirka goobihii ay fatahaadu saameysay iyo sidii guud ahaan mashruuca loo dhammaystiri lahaa Axmed Xuseen Baraki wasiirka wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland oo kormeer ku tagay halka uu ka socdo mashruuca biyogelinta ee deegaanka Yontoy ayaa ka warbixiyey halka uu marayo isagoona sheegay in dhowaan bulshada reer Kismaayo ay heli doonaan biyo nadiif ah waagii ay fatahaadihii ugu dambeeyey ay dhaceen biyihii guryahan way ka dulmareen hadda korkiinna ah marka waxaa dantu nagu qasabtay in inta badan shaqadii dayactirka ahayd ee loo baahnaa la qabto wasaaraddii iyo wakaaladii iyo hay-addii i o m ba dib bay isaga kaashadeen wax alla wixii saameynay biyaha ka dhashay waa la dhammaystiray saddexdii fays fayskii koowaad yaa qayb ka dhammaatay welina qayb ay dhiman tahay fayskii labaad haantii way dhammaatay kii saddexaad ee bibelinekii kismaayo iyo yontooy ilaa iyo halkan mashruuca ilaa iyo inteegii biyaha intuwa weli qabyo weeye fayskii koowaad weli waxaa ka dhiman xirxirkii connectionadii waxaa ka maqan bamkii waxaa ka maqan motoorkii daah badan ayaa jira oo muddo badanna wakaaladda iyo wasaaradda iyo doonarkuba waxay ka shirahayeen daahyadan iyo sababaha dhaliyey oo inta badan mas-uuliyaddeedu uu kontraktarka leeyahay waana la dardargelinayaa oo hadda waxaa jirta weekly meetings oo looga wada hadlo activity kasta oo bending ah iyo goorta uu dhammaanahayo waa nasiib daro dee mashruucii wakti hore inuu dhammaaday ahayd ilaa haddana wuu nagu jiitamayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa activitiyada yaryar ee dhiman hadda intii badneed mashruuca waa wuu dhammaaday saan filahayo waxaa dhiman un sida soomaalidu marka guri la dhisanahayo finishing oo kaleta waxyaalo yaryar oo finishing ah iyo pipelineka ayaa dhiman inahaasna inay soo gabagabeeyaan ayaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa aan bulshada reer jubbalandna u sheegaynaa in aan gabagabada mashruucani goordhow aan soo bandhigi doonno la daah furi doono kismaayo oo biyo macaan leh oo biyo webi leh oo la soo jiiday oo mashruucii ugu weynaa mashaariicda soomaaliya gaar ahaanna mashruuca ugu weyn biyo ah biyogelin soomaaliya ka dhacda in meeshan kismaayo duleedkeeda ah laga furay waxaan rajaynayaa inay qolooyinka kaamaristayaasha ay si fiican aan infrastructureka intan la eg iyo barkadahan iyo jampariska iyo guryahan maamulka iyo loogu talagalay maaraynta ay duubeen dadkuna ay u soo bandhigaan waa mahadsantihiin